sidee taleefankaaga uga dhigi kartaa laba qaybood oo mid walba baasuwar gooniya uu ku xiran yahay sida muuqaalkan ka muuqata haddii aad ka mid tahay dadka nacab in taleefankooda lala isticmaalo inaad markaasi qofka aad taleefankaaga u dhiibaysid aa u dhiibtay qaybta kale aad baasuwarna kaga xirtay adigu qaybtaadii amabase haddii caruur ay kula isticmaasho taleefanka aad qaybta kale u daartid marka adigu qaybtaada aad loo ku xiratid oo markaasi taleefankii uu noqonaya laba qaybood muuqaalkan ayaan kugu tusayaa intayna muuqaalka ogan akoonka haddii aad ku cusubtaa soo falow garee adreska sheertay leegta wataa oo si dad badan u gaarmaadsanid kadib waxaad imaanaysaa browserka moobilkaaga halkaas ayaan la tegay ayaad ku qoraysaa websitekaas ayaad dooranaysaa halka kore saddexda xarjimood ayaad taabanaysaa abis ayaad dooranaysaa applicationka ay ku qoran tahay two phone ayaad dooranaysaa hoos ayaad u soconaysaa halkaas download ayaad kasoo download garaysanaysaa waxaad sugaysaa soddonka libraqsi hoos socda kadibna download linka ayaad ku dhufanaysaa sitika moobilkaaga ayaad soo gelaysaa dual system ayaad ku qoraysaa amaba se applicationka dhexdiisa ayaad markaasi kusii dhufan doontaa taleefanka dadka ayaan isku mid ahayn haddaba kadibna halkaas ayaad dooranaysaa meeshaas ay ku qorantay access second aniga hadda haddii aan taabto taleefanka waxaan u wareegayaa qaybtii kale marka ma rabo inuu fideoga iga go'o haddaad fahmi weyso commentiga igu soo wadaag mahadsanid